أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa diyaarada ay leedahay dowladda hirdada turkiga oo ku burburtay magaalada caasimadda ee muqdisho howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maraykanka ayaa sheegay inuu soo gebagabeeyey hirkii sideedaad duqaymaha iiraan iyadoo sidoo kalena tehraan ay ku hanjabtay jawaab burburin ah inay fulin doonto sarkaal ka tirsan kooxda hirdada soomaaliya ayaa lagu dilay gudaha dalka masar mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga gedo ayaa booqday markis waxbarasho oo ku yaala degmada elcadde ee wilaayadaas maktabka dacwada wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabshida etoobiya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka bashiir muxidiin abo eyman shil ay ku dhinteen dad badan oo shacab ah ayaa la soo wariyey in waa berigii hore ee saaka uu ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku horjira gumaysiga xabashida itoobiya sida xoguhu ay tibaaxayaan ugu yaraan laba iyo toban qof ayaa ku geeriyooday dhowr qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen shilkan oo si gaara uga dhacay deegaan hoostaga degmada qabribayax ee gobolka faafan waxaa suuragal ah ay wararka qaar leeyihiin in khasaaruhu intaan uu ka sii badan karo maadaama tirakoobku uu yahay mid hordhac ah wararka ayaa sheegaya in shilkan uu yimid kadib markii gaari siday maandooriyaha qaadka oo xawaaro sare ku socda uu jiray mootobajaaj ay saarnaayeen dad shacab ah mana ahan markii ugu horreysa oo shil noocan ay ka dhacaan dhulka soomaali galbeed balse saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ayaa la soo wariyey in shilalkan gaadiidka ay ku geeriyoodeen ilaa iyo dhowr iyo labaatan qof xog dheeraad ah ayaa laga helayaa diyaaradda ay leedahay dowladda hirdada turkiga oo ku burburtay magaalada muqdisho sida uu ku waramayo marwaan maxmed wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa xaqiijinaya in diyaarad nooca kuwa aan duuliyaha lahayn ay dowladda ridada ee turkiga ugu soo dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaaladaasi ilawareedyo xogoogaal ah ayaa xaqiijinaya in shalay galab diyaarad doron ah oo ay leeyihiin ciidamada turkida ay ku soo dhacday garoonka diyaaradaha ee muqdisho diyaaradan oo nooceedu ahaa bayrakhdaar t b two ayaa sida xogta lagu helay markii hore garoonka kasoo duushay salaadii casirka waxayna soo laabatay muddo saacad ku dhow kadib ah ila wareedadu waxay intaas ku dareen markii ay isku dayday inay soo cagadhigto ay dhacday halkaas ayna ku burburtay dab ayaa ka kacay goobtii ay diyaaradda ku dhacday arrinkaas oo keenay in garoonka muddo uu xirnaado inta burburka diyaaradda meesha laga qaadayay diyaaradan bayrakhtaar t b two ayaa ka mid ah diyaaradaha ay turkidu ku duqeeyaan dadka shacabka ah waana markii ugu horreysay oo inta loog yahay ay turkida diyaarad uga burburto soomaaliya mahadsanid marwaan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose qarax mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen saldhigga degmada marka ee wilaayada shabeellada hoose ayaa lala eegtay maleeshaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaa ku dhaawacmay qaraxaas laba askari oo murtadiin ah dowladda silbiyadda maraykanka ayaa sheegtay inay soo gebagabaysay hirkii sideedaad ee duqaymaha iiraan iyadoo tehraan ay ku hanjabtay inay bixin doonto jawaab burburin ah xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan ayaa sii xoogaysatay kadib markii maraykanka uu sheegay inuu soo gebagabeeyey hirkii sideedaad ee duqaymaha cirka ee uu ka fulinayo bartilmaameedyo militari oo ku yaala gudaha iiraan taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee marka magaciisa lasoo gaabo ee loo yaqaano centacom ayaa sheegay in weeraradaasi lagu bartilmaameedsaday xarumo ciidan bakhaaruhub iyo goobaha ay ka howlgalaan ciidanka ilaalada kacaanka ee iiraan washington waxay ku doodaysaa in howlgalladana looga gol leeyahay in lagu wiiqo awoodda militari ee tehraan islamarkaana lagu difaaco ciidamada iyo danaha maraykanka ee gobolka dhanka kale dowladda iiraan ayaa si kulul u cambaaraysay duqaymahaas iyadoo ku tilmaantay gardaro cad oo ka dhan ah madax bannaanideeda mas-uuliyiin sare oo iiraan ah ayaa ku hanjabay inay bixin doonaan jawaab ay ku sifeeyeen mid burburin ah iyagoo sheegay in weerar kasta oo dheeraad ah uu la kulmi doono jawaab ka xoog badan tii hore xiisadan ayaa cirkaa isku shareertay kadib markii xabad joojin kumeel gaar ah oo muddo gaaban socotay tan iyo markaas labada dhinac waxay isdhaafsanayeen weeraro iyo hanjabaadyo taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo in dagaalka uu isu bedelo mid gobolka oo dhan ku fida khubirada amniga ayaa ka digaya in sii socoshada iska horimaadkan ay halis gelin karto amniga bariga dhexe gaar ahaan isu socodka maraakiibta ee marinbiyoodka hormuus oo ah marin muhiim u ah dhoofinta shidaalka caalamka haddii xiisadu ay sii kororto waxaa la filayaa inay saameyn ku yeelato dhaqaalaha dunida gaar ahaan qiimaha shidaalka iyo gaaska ilaa ay hadda ma muuqato wax calaamad ah oo muujinaysa in labada dhinac ay diyaar u yihiin inay dib ugu laabtaan wadahadaladii iyadoo beesha caalamka wax loogu yeero ay ku baaqayso isxakamayn iyo in laga fogaado tallaabo kasta oo sii hurin karta colaadda sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu dilay gudaha dalka masar marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya wararka ka imaanaya magaalada alqaahira ee caasimada dalka masar ayaa sheegaya in dhisme ku yaal magaaladaasi lagu dilay sargaal laba xidigle ah oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya sargaalkan oo ka mid ahaa saraakiil kooxda riddada tababar uu qaaday dalka masar ayaa la soo wariyey in lagu dhex dilay qol uu ka deganaa dhisme ku yaal magaalada alqaahira ilawareedyo ayaa sheegaya in sargaal kala dilay oo magaciisa lagu soo koobay cali uu nafta dhaafiyey sargaal kale oo ay tababar ciidan iskula jireen si rasmi ah looma shaacin sababta ka dambeysay dilka lagula kacay sargaalkan darajadiisa ciidan lagu sheegay laba xidigle ka tirsanaa booliiska kooxda riddada soomaaliya muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaana muujinayay dhiib buu xilaafiyey qolka lagu dilay sargaalkaasi mahadsanid marwaan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo ayaa booqday markiis waxbarasho oo ku yaala degmada ceelcadde ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan يا معهدي يا منبعي إليك فؤادي وروحي معا dhowaan wafdi heer sare ah oo isugu jiray culummo ugaasyo nuqabo iyo marti sharaf kale oo uu hogaaminayay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo ayaa booqasho ku tegay mid ka mid a maraakista waxbarashada gabdhaha ee ka furan degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo markaska khadiija bintu khuwaylad oo ah markas soo saara gabdhaha daaciyaadka ayuu wafdigan booqday waxaana gabdhaha loo jeediyey kelimaad isugu jiray muxaadaraad iyo dardaaranno dhaxalgalla iyadoona wilaayada gabdhaha ay guddoonsiisay hadiyaad qaali ah oo waxtar u leh gabdhaha muslimaadka culimmadii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheikhuulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf allaha xifdiye wuxuuna goobta ka jeediyey kelimad si gaara u taabanaysay haweenka muslimaadka markaskiinkan waxaa lagu magacaabay khadiija bintulkhuwaylid radia allaahu canha iyadoo nool baa alleh salaan u soo diray nebiga jibriil baa ku soo degay wuxuu yidhi alle xaggiisaan ka imid khadiijo alleh salaan ka gaarsii allaah baa salaamayo markaasaa nebiga soo galay khadiijoy allaah khalqiga dhan abuuray baa ku soo salaamayo radia allaahu canha waxaad allaah iyadoo nool rasuulka u sheegay in loo dhisay guri dahabka wada samaysan oo dhexdiisa qayle iyo buuq iyo aanan lahayn khadiija radia allaahu canha nebiga way garab joogsatay sannaday dhimatayna waxaa loo bixiyey caamulxusni sannadii murugtaa loo bixiyey nebigu waa murugooday weligiina waa ilaabi waayey ma ahayn keliya in ay diinka garab joogsatay bal shakhsiyadda rasuulkay karaamaysay naftiisay ilaalisay xataa ay tidhi wallaahi laa yuqsiika allaahu abada gabdhahaas baa la rabaa gabdhaha mu'minaadka inay daba taagnaadaan waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a gabdhaha wax ka barta markaska khadiija binti khuwaylad faraciisa degmada ceelcadde iyagoona ka mahad celiyay hadiyaadkii qiimaha badnaa ee wilaayada ay ku wareejisay
maanta waan ku faraxsannahay marti sharafta noo timid eena soo booqatay maxay sheekheena qaaliga sheekh faaad maxamed qalaf waan ku faraxsannahay inuuna soo booqdo inuu maxay ahayd kasoo qayb galo xalfadan nagu wareejiyaan hadiyaddan waan ku faraxsannahay walaayada waan salaamaynaa waan u mahadnaqaynaa maktabka dacwada waan u mahadnaqaynaa marka koowaad ilaahay baan ku xamdinaynaa alligii maxay ahaydna siiyey nimcatu islaam waliimaan haddana amniga istiqraar noogu daray insha allaahu waxaan maxay ahayd halkaan nagu soo booqday maanta walaayadeena u wenyahay maxay ahayd waaliga gobolka sheekh luqmaan abu anas waa soo dhowaynaynaa waxaana leenahay waa mahadsantihiin soo dhowaada ilaahay in xifdiyo waxaan kaloon aad u salaamaynaa aan soo dhowaynaynaa aragtidiisana aan ku faraxnay asheikhina almujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf waan soo dhowaynaynaa waana ku faraxnay insha allah ilaahay ha xifdiyaan leena asaga inta la mid ahaa ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheikh luqmaan abu anas isagoona dardaaran dhaxalgalla u jeediya gabdhaha muslimaadka ee wax ka barto maraakiista degmada ceelcadde qodobkayga koowaad waxaan ku dardaarmayaa cabsi ilaahi subxaanahu wa tacaala inaad laasimtaan maxaa yeelay waa asalka koowaad ee qofku wax uu fududaynayo cabsi ilaahi subxaanahu wa tacaala weeyaan qodobkayga labaad oo walaalayaal dardaarma waxay tahay al-istiqaama haddaanu barannay kitaabkii iyo sunnadii waa in nala ka helay istiqaamo haddii nala ka waayo waan khasaaraynaa macnaha ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa casiiska wuxuu ku leeyahay ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أيضا سنقف رنتي ضدك أهل الاستقامة إلى سدوا أمان تبارك وتعالى قضبك سدح هذا الدار بي وحوي همي سرعين الإيمان ودد وحوي همي وضع سرعيو وعلمي إنك قاران ميل سرعيس إنا نقرنه وأن الدار من إن شاء الله تعالى si kastaba booqashada wilaayada islaamiga ee gada ay ku tagtay markaska khadiija bintu khuweylad faraciisa degmada ceelcadde ayaa muujinaya isku xirnaanta wilaayada iyo gabdhaha wax ka barta degmada ceelcadde iyo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado iyadoona ay xusid mudan tahay in gabdhaha ku nool wilaayada islaamiga ee gado ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin mujaahidiinta waxayna bil weliba bixiyaan agabyo kala duwan oo mujaahidiintu ay ku garab istaagayaan
maktabka daacwadaha wilaayada hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hiirgeliyey deegaan hoostaga degmada jalaalaqsi ee wilaayadaas saadiq muumin ayaa warbixin ka diyaariyey umuurtaasi munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayey macadka khadiija binti quweyled oo ah macad soo saara haweenka daaciyaadka ah dhanka kalena hoostaga maktabka dacwada ayaa ka dhacday deegaanka burweyn ee hoostagta degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana munaasabadan kasoo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo waalidiinta ardayda iyo waxgaradka deegaanka burweyn waxaana ugu horeyn kelimo dardaaran ah goobta munaasabada ka jeediyey sheekh axmed dheere oo ku dheeraaday fadliga cilmiga iyo oo faa'iidooyinkiisa ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa fadli iska leh na soo joojiyey annagoo muxuu ahaa shay khayr ahoo nala amray furiddiidii ama dadka si dadku wax ugu bartaan weliba khaasatan gabdhaha daaciyaadkaah markana macadkaasina wuxuu ka mid yahay macaahidda faraha badan ee dalka laga furayo maxadkana waxaa lagu baranayaa cilmiga sharciga ayaa lagu baranaya ilaahay cilmigana wuxuu kaa leexiyaa wixii xun waxa wuxuu kugu toosiyaa wixii fiican cilmigu isaga ayaa ku ilaalinaya ilaa cilmiga in cilmi la sharci la barta mooyaane cilmiga qur-aanka uu ku soo celcelinayana waxa weeyaan waa cilmi sharci ilaahay wuxuu leeyahay shahid allahu annahu laa ilaaha illaa huwa almalaa'ikatu walulcilmi qaa'iman bilqisti laa ilaaha illaa huwa alcasiizu alxakiim dhanka kale waxaa gabagabada munaasabada lagu daahfurayay macadka khadiija binti quweylad ka hadlay naqiib macalin yuusuf guddoomiyaha nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiran iyo qaar ka mida waalidiinta ardayda iyagoona soo dhoweeyey macadka khadiija binti quweylad ee laga furay deegaanka buurweyn macadka khadiija binti quweylad ee wilaayada islaamiga buurweyn muxaafada degmada jalalaqsi saacadaha kugu soo socda maalmaha kugu soo socda bilaha kugu soo socda soomaalida waxay tidhaahdaa meel loo socdo ma dheero degmo walba la tago toddoba haween ka badan toban oo ducaad ahoo maxadka hadda idinka idin bilaawga ee ka takharujay macad kale ka takharujay macalimiin maanta eh macalimad hebel macalimad hebel macalimad hebel macalimad hebel oo qalinjibi oo macalimiin ahoo shaqada raggan haayo haayo ayaad arkaysaa waa nicma min allaahi haweenkaasi waxay ku filnaadeen nafsadoodii waxay ku filnaadeen gurigoodii waa ka soo baxeen haweenkii muslimaadka inay baraan ayuu ilaahay gaarsiiyey subxaana wa tacaala waxaana rajaynaynaa haddaa taan idoo macaadka waa xiran yahay xilligiisa usoo diyaargarooba laleeyahay aan dheeren haddale inaad adiga daaci ilalahay aad noqoto nafsadaada u sheeg aslanba dadkaa marsuubcaal ma yaqaanan sheekh axmed ee odayaashii badarka samci jire waxay dhihi jireen hawadaada hoos ma loo laabooy minad hayninay baar haddii tacbe inaad boqol jisli aad hesho iska niyeyso adi niyeysa inaad caalim noqoto dadka wax barta niyeyso aslanba marka haddii waalidiinnahay waxaan u taagannahay in waxbarashada dadkii wax ka aflaxa oo wax barta ilaahay naga dhigo marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa insha allah marka waxaan leenahay waa farxad gabdhaheenna annagoo boorinayno haddii ilaahay idma in la waxbarto waxbarashada laga faa'iidaysto dadkan dhammu way dhimanayaan nafta meelay joogta lama ogo waxbarashada wax weyn waaya intaan iska kaalmaysan karnaan iska kaalmaysanina ilmaha yaryar ha la booriyo ha wax bartaano waxaan idin ballanqaadaynaa inaan idinla shaqaynayno oo wax kastoo idinka hor yimaadane aan idinla xallin doonno waana waana wax bannaan allahu akbar macadka khadiija binti quwayled ayaa ah macad waxbarasho dhanka kalena soo saara ah haweenka daaciyaadka ah waxaana uu ka mid yahay madaarista maraakista iyo macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda kuwaas oo ka qayb qaadanaya kobcinta waxbarashada jiilka soo koraya iyo aqoonta bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadaq walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurinimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus ee xiligan waa aniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu